markaana masaajidada masaajidada wax ka gudbaa shaygan qeybaha kala duwan bulshada ku nool ee deegaanka siibrow hadeerta masaajidka jidka weyn oo magaalada siibrow waxaa ka hadlaya sheekh cabdifataax admanja oo kamid ah culimada dinta islaamka waxa uu ka jeedinayaa kelimaad u badan taxriifa ummad in loogu bishaareynaya wax ka socda gobolka shabeellada dhexe
waa gar dadka marka shucuurkooda ka waran ma hadleen dadka mise hadda ayaa uu bilow yahay hadaljeedinadan
hadda ayay bilaabatay muxaadarada iyo kelimaadka weli dadki ma aysan hadin hadeer waxa hadlaya sheekha oo kelimadii kow oo jeedinaya weli dadka maysan hadin laakiin weli waxaa hadlaya sheekh aliftaax oo dadka inta badan ay kala hadlaya waxa waaye dhibaatada maanta gaartay dowladda federaalka iyo ay wax hadlaya inta badan
dadka marka ma lasii sheegay inay ka hadli doonaan dhowr qofood mise sheekhan ayaa keligii jeedinaya muxaadarada
waxa uu sheegay mid kamid ah mas-uuliyiinta degmada waxa uu sheegay in dadka dhan ay ka faa'iideysan doonaan ayna hadli doonaan dareenkooda ku aadan wax ka socda gobolka shabeellaba dhexe
maxaa kaaga muuqanaya shucuur ahaan dadka hadeertaan waxaa shucuurkooda aaday baxsantahay hadeertaan waxaa maqlaya taxdiidka masaajidka ee iska dhawaaqaya gudahaan dadka iyo waxa waaye shaaqi culimada masaajidka dhan taxdiidka khasatay marka waxa weeyaan weli socota galbo waa kaasaa